بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan ahaa oo shimaxa cabdulwaab iskale ahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibn cabdilcasiis ibn maxamed ibn ibraahim al sheekh waxaan soo gaarnay xadiidkii saddex iyo afartanaad oo ka mid a baabkii afaraad oo baabu liimaani bilqadar ahaa in qadarkii la rumeeyo cabdullah bn mascuud wuxuu leeyahay radia allahu canhu xadahanaa rasuulu llahi sala alla alay slam wahuwa saadiqu lmasduuq waxaa noo waramay rasuulka alle sala allahu alay wasalama waana mid run sheegay isagu oo runlow ah runna loo sheego oo waxyiga lagu soo dejiya uu xada xaqiiqa yahay iyo dhab iyo run ina axadakum ayuu yihi rasuulku sal ll slam qofkiin yujmacu khalquhu abuuritaankiisii ayaa la aruuriyaa fii batni ummihi hooyadiis caloosheed arbaciina yowman nudfatan afartan maalmood isagoo ah dhibic mani ah uma yakuunu calaqatan midla dalika afartan kalena wuxuu ahaadaa xinjir dhiig ah oo guntantay uma yakuunu mudqatan midla dalika afartan kalena wuxuu noqdaa cad hilibah oo intii mar afka la geliya oo kale ah uma yabcath allahu ilayhi lmalaka kadib alla wuxuu usoo diraa malag biarbaci kelimaatin afar kelimadood yaa lala soo diraa bikatbi risqihi risqigiisii uu cuni lahaa oo uu heli lahaa inta uu nool yahay in la qoro waa tan koowaad wa ajalihi muddadii uu noolaanayey adduunkan ayaa la qoraa wa camalihii camalkiisii uu samayn lahaa inta uu nool yahay ayaa la qoraa washaqiyun ow saciidun waxaa kaloo la qoraa mid dhur darsaday miya oo ahlu naara mise waa mid liibaanay oo ahluljanno ah uma yanfukhu fiihi ruuxa ruuxdii ayaa lagu afuufaa naftii ayaa lagu afuufaa fawallahi aladii laa ilaaha hayruh waxaan ku dhaartay allihii ku xaq lagu caabuda aanu jirin isaga moogiye ina axadakum layacmalu bicamali ahli ljanna qofkiin wuxuu sameeyaa ahlujannaha camalkooda xataa maa yakuunu beynahu wa beynaha ilaa diraac ilaa aanu ka noqonin isagii jannadii waxa u dhexeeya ilaa qiyaastii diraac oo kale dhudhun oo kale fayasbiqu caleyhi alkitaabu waxaa ka hormara kitaabkii hore ugu qornaa fayacmalu bicamali ahli nnaari wuxuu sameeyaa camalka ahlunaarka fayadkhulaha naartii buu galaa waina axadakum qofkiin layacmalu bicamali ahli nnaar ahlunaarku waxa ay samayn jireen oo lagu yaqaano dhaqankooda ahaabuu ku camal falaa xataa maa yakuunu beynahu wa beynaha ilaa diraac ilaa isaga iyo naartii aanay u dhexaynin ilaa qiyaastii dhudhun oo kale moogiye fayasbiqu caleyhi kitaab kitaabkii waa ka hormara iyo wixii hore loogu qoray fayacmalu bicamali ahli ljanna ahlujannahu waxa ay sameeyaan buu samaynayaa fayadkhuluhaa waa u galaa jannadii muttafaqun caleyhi bukhaariy muslim baa weriye sheekh saalix wuxuu yidhi xadiidkani waa xadiid aada u weyn oo aada u haybad badan waxaana werinaya cabdullahi bin mascuud oo rasuulka ka werinaya sala allau alay wasalama qasadka hadda meeshan loo keenayna waa in qadarkii wax ku saabsan laga hadlo oo loo soo daliilsado qeybtaas ah uma yabcath allahu ilayhi lmalaka biarbaci kalimaatin in afar kelimadood malagii lala soo diraayo bikatbi risqihi wa ajalihi wa camalihi wa shaqiyun ow saciidun afartaas waxyaaboodna qofkii loo qoraayo marka afartaas waxyaaboodna loo qoraayo inta aan nafta lagu abuurin laakiin waqtiga un lagu abuurayo la gaaro marka qoritaankan waxyaabahan la qoraayo waa martabad ka mid a maraatiibtii qadarku uu lahaa waatii afar martabadood loo sheegay oo cilmigii uu horeeyo kadibna qoritaankii uu ku xigo kadibna mashiicadii iyo doonistii ay ku xigto kadibna banaankeenkii iyo in maaragtay banaankii wixii la keeno la abuuro oo wax xaqiiqaa u jiro laga dhigo afartaas darajo ayuu qadarku u leeyahay marka qoraalka laftiisu waa martaba martabadihii qadarka ka mida waa noocyaal waxaana ka mid a qoraalkii guud ee kala dhigdhignaa ee wax walba lagu caddaynayey ee xul ee lawxul maxfuudka ku qornaa waana qoraalkii lagu sheegay alla qowlkiisa alla uu yidhi alam taclam miyaadan ogeyn ana allaha yaclamu maa fi samaa'i waalardi in alla uu og yahay waxa samada iyo dhulkaba ku jira ina daalika fii kitaab waxaasoo dhami waxay ku jiraan kitaab oo ay ku qoran yihiin ina daalika kaasi cala allahi yasiirun alla waa u fududah iyo alla qowlkiisii uu yidhi wakullu sagiirin wa kabiirin musatar wax walba oo yar iyo wax walba oo weyn waa wax qoran oo xafidan oo kitaab ku sugan iyo aayadaha shabaha maaragtay labadaas aayadood waxaa kaloo maaragtay lowxul maxfuudkii wuxuu ku qornaa ka hadlaya xadiidkii saxiixa ahaa oo rasuulku sal slam uu yidhi qadara allahu almaqaadiira qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda bikhamsiina alfa sana alla wuxuu qoray maqaadiirtii qabla an yakhluqa asamaawaati walard intaanu abuurin cirarkii iyo dhulkii konton kun oo sano ka hor yani waa uu qoro waay marka qadar allahu waxay la macno tahay buu leeyahay shaarixu waa uu qoray waa qoritaankii marka guud ee kala dhigdhignaa ee wax walba la qoro waa kii lowxul maxfuudka qoraalkaas waxaa ku xiga qoraallo kale oo guud iyaguna oo maaragtay noocyo kale ah waxaana ka mid a qoraal qofku inta uu nool yahay la qoraayo waa midkaas marka nafta lagu abuuri rabo la qoraayo qofku waxa uu ku dambeyn doono waana marka uu raximka ku jiro ayaa la qoraaya afartii kelmadooda la sheegayo hadda macnaha risqigiisii la qoro intii uu noolaanayo adduunka la qoro waxa uu sameynayo la qoro inta uu nool yahay sidoo kale in la qoro inuu yahay mid dhur darsaday iyo mid liibaanay marka waa mar walba uun sida uun xaalkiisa uu ku dambeynayo waay macnuhu marka risqigiisa si maaragtay guud baa loo qorayaa camalkiisina sidoo kale ma camal wanaagsan buu sameynayaa mise mid xun ajashiisiina waqtiga ay dhammaanayso waa la qorayaa marka ma qof dhur darsadaa mise waa qof liibaana iyadana waa la qorayaa waa kii marka cumriga macnaha qoraalkaasi qoraalkaasi waa qoraalkii inta uu qofku nool yahay yacni halka mar la qoraayey intuu caloosha hooyadiis ku jiray qoraal waxaa jira sanadle ah oo habeenka leylatulqadriga ah la qoro waxaana lagu kala dhigdhigaa waxa sanadkan qofku uu la kulmaayo sanadkan gaar ahaantiisa waxa uu la kulmaayo marka waxaa dhici karta inuu masalan sanadkan uu muslim yahay laakiin wixii la qoray markuu caloosha hooyadiis ku jiray ay ahaayeen inuu shaq yahay oo macnaha uu saasuu ku dambeyn doonaa waa macnuhu oo diinkiibuu ka baxayaa oo waa gaaloobayaa waa macnuhu taasaa dhici karta marka meeshan uu leeyahay rasuulka sal alla alay slama yani allan ku dhaartay qofkiin wuxuu sameeyaa camalka ahlu jannada ilaa wax u dhexeeya isaga jannada aanay ka jirin intii uun diraac oo kale iyo dhudhon oo kale moogiya kitaabkii baa ka hormaro markaasuu ahlu naarka wixay sameynayaan oo kale sameeyaa markaasuu naarti galaa macnaha taas waxay la macno tahay in loo qoray inuu noqdo mid dhuur darsaday ama uu noqdo mid maaragtay liibaanay macnaha waa waxa uu ku dambeyn doono waay macnuhu marka annagu ka fahmi mayno annagu ka fahmi mayno qoraalka la qoray ma mid dhuur darsaday amase waa mid liibaanay ama inuu ahlu janno camalkooda samayn doono kadibna ahlu naar camalkooda isu bedeli doono oo naartii u geli doono in waxaas ay khilaafsan yihiin wixii marka hore qornaayo loox maxfuudka ku qornaa taas annagu dhihi mayno kana mana ka fahmayno qoraalkaas sidoo kale ma fahmayno in qoraalkii uu qofka qasbaayo oo wax jujuuba ay jiraan marka wuxuu horta wax la qadaray waayihiin waa sax qadarkuna waa noocyo kitaabkaas la qoray oo hore u qornaa oo loox maxfuudka maaragtay ku qoran wixii ku qornaa waa ay dhacayaan qofku waxaa dhici karta inuu camal falo camalkii ahlu jannada muddo dheer kadibna kitaabkii uu kasoo hormaro iyo wixii loox maxfuudka ugu qornaa ee ahaa inuu yahay mid dhur darsaday markaasuu shaqaawadii dooranaya asagu marka de waa wax isaga kasoo fulay yani mashiicadii ikhtiyaarku asagay ka yimaadeen camalkiisii hore marka isagaa buriyey oo gacantiisa ku buriyey marka markii hore isagaa ahlu jannada camalkooda doortay oo laguma jajuubayn laguma qasbaynin kadibna inuu bedelo oo camalka ahluna isu bedelo isagaa doortay marka qofka ay u qorneed inuu janno gelaayo arrinkiisu wuxuu ku dambeynayaa inuu maarata hadduu marka horena gaal ah soo islaamo hadduu caasi ahay oo faasiqana uu soo toobad keeno ilaa markaas uu ku socdo marka wanaaggaas islaamkaasi toobadaas ilaa uu ka dhinto markaasuu ahlujanno noqonaya marka xadiidkan waa xadiid aada weyn oo maaragtay masaa'il maaragtay badan oo masaa-isha qadarka ka hadlay waxaana ugu muhiimsan qoraalkii cumriga dhan maaragtay calaaqada lalahaa oo loo qoraayay afartaas waxyaabood laakiin meeshan alla uu yidhi kulla yawmin huwa fii sha'nin alla maalin walba arrin buu ku sugan yahay marka arrinkaas muxuu yahay yani mufasiriintu waxay ku fasireen waa inuu alla wax nooleeyo wax dilo wax arsuqo oo risqigoodka qaar uu maaragtay ka manciyo inuu wax u gargaaro wax ciseeyo oo sharfo wax dulleeyo mid maaragtay la haystay oo qafaalnaa soo daayo mid xanuunsanaa uu caafiyo mid maaragtay isaga wax weydiista alleh inuu maaragtay wax siiyo inuu qolo ka toobad aqbalo inuu kurba faydo dembi uu dhaafo iyo waxyaaba aan lasoo koobi karin oo ah wixii alla uu sameynayo afcaashiisii ah oo khalqigiisa maaragtay ku sameynayo sida mujaahid laga wariyey shaaniga alle waxaa kamid uu leeyahay inuu qof wax weydiista alle uu wax siiyo oo qof maaragtay xabisnaayo qafaal ahaan loo haystay uu soo daayo oo qof wax maaragtay ducadiisii uu aqbalo oo qof xanuunsanaa uu caafiyo marka dadkii baa wax weydiisanaya taasaa ka horreysa mogtahay yas'aluhu man fi samaawaati waalardi saasaa ka horreysay yani alle waxaa wax weydiistaa dulalka samaawaadka maaragtay ku jira iyo dulalka dhulka jooga waxay ku fasireen salafku marka ahlu samaawaadku waxay weydiisanayaan alle naxariis ahlu ardana alle waxay weydiisanayaan dembi dhaaf iyo risqi bay weydiisanayaan qaar kale waxay yidhaahdeen dadka dhulka joogaa risqiga iyo dembi dhaafka baa alla weydiisanaya laakiin malaa'igtuna iyaguna risqi iyo dembi dhaaf bay u weydiinayaan dadkii dhulka jooga sida alla uu aayad kale ku sheegay suuratu shura wayastakfiruuna liman fi lardi dadkii dhulka ku noolaa iyo dembi dhaaf alla u weydiiyaan marka shaarix wuxuu leeyay isagu kulla yawmin huwa fii shanin aayaddaani ma ku tusinayso in hore wax loo qoray oo dhinacaas ka hadli maysa wuu leeyahay laakiin qoraalka waxaa loo soo daliilsanayaa xadiidkii ahaa yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun billeyli wa malaa'ikatun binnahaar waxaa yani isu kiin dhaafaaya oo isdib maraaya malaa'igtii habeenka iyo malaa'igtii maalinka yani malaa'ig habeenkii idinla joogta iyo malaa'ig maalinkii idinla joogta oo kuwo walba ay camalkii ay rafcinayaan xadiidka bukhaari muslim baa wariyey waxaa kaloo kutusinaya marka alla qowlkiisa uu yidhi kiraaman kaatibiin yani waxaa idinka dushiina jooga kuwo wax xifdiya oo alle maarata agtiisa sharaf ku leh haddana wax qora oo waxa idinku aad ku hadlaysaan waxaad maarata sameynaysaanba qora yaclamuuna maa tafcaluun waxa aad falaysaan ay ogyihiin oo khayr ama shar ah waana ay koobaan waxaas marka sheikhu wuxuu leeyahay shaarixa ahi waxay qoraan camalka insaanka ay maalin walba qoraan markaasay isu mutaabaqeeyaan oo maaragtay isu fiiriyaan kaas uu samaynayo iyo wixii iyagu ay hayeen oo waraaqaha ay hayaan ku qornaa sababta wuxuu ku leeyahay qoraalkan sanadlaha ah dhab ahaantii waa qoraal maalmeedkii oo la isu aruuriyey ilaa uu sanad ka gaaray marka maalin hebel waxaasaa dhici doona maalin hebelna waxaasaa dhici doona saasay ku socotaa marka qoraalkii sanadlaha ahaa ee mukalafiinta maaragtay loo qoray ama makhluuqaadkii malaggii baa haya addoonka arrimihiisa qaabilsanaa malaggii ayaa haya qaabilsanaa arrimaha addoonka sidaa darteed ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen waxaa jira qoraal maalinla ah oo tafsiil iyo u ah kala dhigdhig qoraalkii sanadlaha ahaa kan marka maalinlaha ah yaa wax laga bedelaa ama wax laga tiraa oo la sugaa sida alla uu yidhi yamxu allahu maa yashaau wayuthbit alla waa uu tiraa waxa uu doono waxa uu doonana waa uu sugaa xadiidka afar iyo afartanaad isla weli qadarkii iyo yani malaa'igtii iyo waxay qoraysay iyo yuu weli ku saabsan yahay isaguna kii hore wax badan kama foga wacan xudayfata ibni usaydin yablugu bihi nabiya sala alla alay slam waxaa xudeyfe laga wariyey ibnu usayd isagoo rasuulka sal slam xadiidka u tiirinayo oo marfuuc u yahay xadiidku ma aha qowl saxaabi ma aha waa hadalkii rasuulka sal slam qaala wuxuu yidhi rasuulku sal slam yadkhulu lmalaku cala nudfati malagu wuxuu usoo galaa dhibicdii manida ahaa bacdamaa tastaqiru fi raximi marka ay raximka hooyada ay maaragtay manidu ku sugnaato biarbaciina aw khamsatin wa arbaciina leylatan afartan ama shan iyo afartan habeen kadib yaquulu wuxuu yidhahdaa malagii yaa rabbi rabbigayow ashaqiyun aw saciidun kani ma mid dhur darsadayba mise waa mid liibaanay fayuktabaani labadaasaa loo qoraa fayaquulu haddana wuxuu yidhahdaa malagii ay rabbi rabbigayow adakarun aw unthaa ma labbaa mise waa dhadig fayuktabaani waa la qoraa waxa uu noqon doono wayuktabu camaluhu camalkiisana waa la qoraa wa atharuhu ayaa la qoraa macnaha raadkiisa yani lugtiisu meeshay dhulka yani ka qabanayso ku soconayso inta uu nool yaho dhan ayaa la qoraa wa ajaluhu ajashiisa ayaa la qoraa ma mid dheer baa mise waa mid gaaban uma tutwa asuxfu waraaqihii waxaa lagu qoray ayaa la duubaa falaa yuzaadu fiiha walaa yunqas kadibna wax laguma daro waxna lagama nuqsaamiyo xadiidka muslim baa wariyey waayaad kitaabka sharx wuxuu leeyahay xadiidkan wuxuu dhammaystiru yahay xagga macnaha xadiidkii hore sababtaa malagu wuxuu imaanayaa muddo kadib markaasuu waxyaabahaas qoraya xadiidka aakhirkiisana meesha uu rasuulku yidhi sala allahu caleyh wasalama huma tutwa asuxufu waraaqihii baa la duubaa falaa yusaadu fiiha walaa yunqas waxna laguma daro waxna lagama gooyo kaas waxaa ku jira daliil buu ku leeyahay wixii horey noo soo maray oo ah in qoraalkaasi aanu ahayn mid isbebedela in qoraalkaasi uu yahay midaan isbebedelin lana mid ma aha qoraalkii ku yaalay waraaqihii ay malaa'igtu hayeen qoraalka sanadlaha ah ama maalinlaha ah qoraalka sanadlaha ah ama maalinlaha ah ee wax lagu darayo ama wax lagu nuqsaaminayo wixii looxul maxfuudka ku yaalay lana mid ma ahan buu leeyahay qoraalkii ku yaalay waraaqihii malaa'igtu ay gacanta ku haysay marka qoraalkaas qoraalkaas sanadlaha ah ama maalinlaha ah yaa waxna lagu daraa waxna laga gooyaa yamxu allahu maa yashaau wayuthbit wacindahu umu lkitaab alla wuxuu doonuu tiraa wuxuu doonana waa u sugaa waxaana agtiisa ah lowxul maxfuudka marka lowxul maxfuudka isaga wax lagama bedelo sidoo kale qadartii sanadlaha ahayd oo malaa'igtu macnaha ay haysay oo waraaqaha malaa'igta ku jiran isna wax lagama bedelo xadiidka marka masalo kale ayaa ku jirta oo aan qadarka xiriir la lahayn waana arinka ah yadkhulu lmalaku cala nudfati bacdama tastaqiru fi raximi biarbaciina aw khamsatin waarbaciina leyla malagii wuxuu usoo galaa dhibicdii manida ahayd marka ay ku sugnaato raximka afartan ilaa iyo shan iyo afartan habeen xadiidka ibn mascuud ee ka horeeyana malaga in lasoo dira ayaa la sheegay boqol iyo labaatan maalmood kadib see marka labadan xadiis isu waafajinaynaa midkan la leeyahay afartan maalmood ama shan iyo afartan habeen yaa maaragtay wax la qoraya iyo midka sheegay boqol labaatan kadib culimmadu waxay uga jawaabeen jawaabo waxaana waxyaabaa jawaabaha kuwa ugu fiican waxaa kamid a buu leeyahay shaarixu in iskhilaafkaas uu yahay mid calaaqa la leh axwaasha iyo arrimuhu sida ay u kala duwan yihiin sida qaalibka waa maxay waa in boqol iyo labaatankaas uu dhammaysto marka qaarkoodna waxaa dhici karta inuu ka hormaro marka qaarkood waxaa la arkaa cunugii caloosha ku jiray oo maaragtay dhaqdhaqaaqaya afartii bilood ka hor waxaa dhici karta laba bilood iyo bar kadib inuu dhaqdhaqaaqo saddex bilood kadib baa dhici karta xoogaa ka hor baa dhici karta qaar saasay ku jawaabeen sidaa darteed xadiidkan xudeyfa ibnu sayd laguma sheegin in ruuxdii lagu afuufayo afartanka kadib ee waxaa la sheegay qoraal baa la sheegay bes xadiidkii ibnu mascuudna waxaa la sheegay in nafti lagu afuufayo marka wax la qoro kadib oo afartaas shay la qoro kadib oo alla malag buu usoo diraa waatii ku jirta xadiidkii ibnu mascuud afar kelmadood baa lala soo diraa risqigiisii iyo ajashiisii iyo waxuu sameynaya iyo shaqi inuu yahay saciid inuu yahay kadib baa nafti lagu afuufaa waa kii xadiidka ibn mascuud uu ahaa kaasi wuxuu kutusinayaa marka in naf afuufku uu ka dambeeyo qoraalkii boqol iyo labaatanka habeen kadib dhacay marka naftii oo lagu afuufayna waxa ku tusinaya uun dhaqdhaqaaqaas cunugu uu samaynayo dhaqdhaqaaquna marka qaarkood waxaa dhici karta inuu boqol labaatankaas ka horeeyo sidaa darteed waxay yidhaahdeen xadiidkan wuxuu ku tusinayaa in ruuxdii mararka qaarkood ay dhici karta in lagu afuufo qofkii yani muddo kooban oo yar sababto marka wixii la qoray unbaa maaragtay nafti lagu afuufayaa bay leeyihin allaan ogo waktigaas maaragta lagu afuufayo ee maqsuudku wuxuu yahay in siyaabaha ugu wanaagsan ee labada xadiis laysu waafajiyo ay tahay in lagu xambaaro in ay kala duwan yihiin hadba waxyaabaha qaarkood sida alla uu qadarayo oo marka qaarkood qoraalkii baa soo degdega marka qaarkoodna qoraalkii dib uu u dhaca kaasaana badan oo inuu boqol labaatan kadib maaragtay naftii lagu abuurayo kaasaa qaalib ah sida ibnu mascuud xadiiskiisa uu ku tusinayo xadiidka masale kalea ku jirta oo ah fayaquulu ay rabbi adakarun ow unsaa malagi wuxuu leeyahay rabbigayow kani ma labbaa mase waa dhadig fayugtabaani waa la qoraa marka ogaalka alla uu la gaar yahay ee ku saabsan ilmaha caloosha ku jira ee lagu sheegay xadiidkii ah mafaatiixu lgaybi khamsun qeybka mafaatiixdiisu waa shan laa yaclamuha ila allah alla moogi wax kalma oga cilmigaasi iyo ogaalkaasi waa uu ka guda weyn yahay waa uuna ka shaamilsan yahay wax ku saabsan inuu lab yahay inuu dhadig yahay sababtoo alla wuxuu yidhi wayaclamu maa fi larxaam suuratu luqmaan aayaddii lagu sheegay mafaatiixu lgeyb rixmyaalka waxa ku jira alla ogyahay ayaa alla u yidhi taasina waa arrin guud yani rixmyaalka waxa ku jira oo dhanaa laga wadaa marka cunugaas iyo waxa nafaqadiisa ah cunugaas iyo waxa nafaqadiisa ah ee jirkiisa gelaya iyo sida uu maaragtay isu babedelayo oo u koraayo iyo waxa raximku uu soo tuuro iyo waxa uu maaragtay kordhisto waxaasoo dhan allah ayaa u cilmi leh si kala dhigdhigan in loo ogaadana alla la gaar ah marka wixii raximka ku jira in si tafsiila loo yaqaano oo wax alla uu la gaarya taasaa laga wadaa waxyaabaha marka ka mid ah cilmigaas alla uu u leeyahay waxa raximka ku jira waa maxay ogaalka alla uu leeyahay wax raximka ku jira waxa soo gelaya waxyaabaha alla uu la gaaryahay oo ah afartankaas maalmood ama shan iyo afartankaas maalmood ka hor xaalka cunugaas sababtoo malag wuu ogaanayaa marka wax loo waxyoodo kadib oo qoraal iyo la faro inuu lab yahay inuu dhadig yahay waa uu ogaanayaa arrintii marka qeyb waa ka baxday wixii marka afartankaas ama shan iyo afartankaa ka dambeeya ogaalkii alla uu la gaarka ahaa meesha waa ka baxdaa sababta malaa'ig yaa maaragtay iyaduna wax ka ogaata marka wixii qeyb marka ma noqonayaan sidaa darteed abubakar waxaa ka sugnaatay wuxuu leeyahy shaarixu inuu haweentii uu qabay caloosheeda fiiriyey markaasuu wuxuu yidhi uraaha jaariyatan yacni uurkaani waxaan qiyaasayaa ama aan u malaynayaa inuu yahay gabar aharkaa waxaa wariyay imaam maalik iyo cabdirasaaq fii musanafihi iyo bayhaqi iyo laalakaa'i karaamaat ulawliyaa uu ku wariyey curwa ibnu zubayr baa laga wariyey caaisha wuu kasii warinayaa qiso ayay lahayd oo caaishuu waxsiiyey abubakar markaasay wixii aanay qaadanin markaasuu wuxuu yidhi waxa haddaa qaadan lahayd waxaad adigu leedahay noqon lahaayeen laakiin hadda waa wax la dhexlayo waana un laba walaalaha unbaa kula jooga oo wiilala iyo laba walaalaha oo gabdha ah markaase waxay tiri oo asmaa gartaye maxay tahay gabadhan kale markaasuu wuxuu yidhi duu batni binti khaarijata uraaha jaariyatan waxa islaantan caloosheeda ku jira waxaan u malaynaa inay maaragtay gabar tahay saasay qisada ku timid sidii bayna noqotay gabar bay dhashay gabadha marka waxay dhalatay abubakar markuu dhintay kadib shaarixu marka wuxuu leeyahay koox ka mid a dadkii waa wanaagsanaa iyo ahlucilmiga yaa waxaa la sheegay in maaragtay xoogaa ay aqoon u lahaan jireen oo alla ilhaam iyo waxaas uu siinayey ay ku ogaadaan waxa raximka ku jira muddo kadib markaas waxay leeyihin kan waa lab kanina waa dhadig uurkii hooyaday ka hadlaayeen markaas waxay leeyihin kan waa lab kanna waa dhadig waxaana iska cad marka inay arrinkaasu uu dhacayo uun marka wixii ay caddaadaan oo calooshii maaragtay cunuga uu ku caddaado malagina uu ogaado sidaba hadda dhacda buu ku leeyahay oo maaragtay qalabka caafimaadka iyo lagu baaro qaarkood ay caloosha markay sawiraan ay ogaanayaan waxaan ay lab yihiin inay dhadiga yihiin oo macnaha calaamadihii lagu garanayey labnimada iyo calamihii lagu garanayay dhadignimada waxay ka ogaanayaan sawirkaasay ka qaadeen iyo xubnihii tarankay ka ogaanayaan وبالله التوفيق